دق الطوب والمحرقة هي قدام الغمد
waa muuqaal kooban oo la daawan karo qadar saddex daqiiqo ah kaasoo soo bandhigaya khasaare culus oo ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaal ka dhacay duleedka deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose muuqaalka waxaa lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo baacsanaya askarta dowladda federaalka kuwaasoo isku dayay inay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka sameeyaan duleedka sabiid
باغي نجس بالمرتزق باغي نجس بيبها والأربقة راياتهم tiro meydad ciidamada dowladda federaalka ka tirsanaa ayaa lagu arkayaa muuqaalka kuwaasoo bilqan goobihii lagu dagaalamay
المعركة هي تقدام والغمس زار لا لا تتركه بالمرتزق باغي نجس بالمرتزق باغي نجس يا ابن العقيدة deegaanka sabiid ayaa ka mid ah deegaanada ay dhowaan dagaalku la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana fashilmay iskudayo dhowr ah oo ay wadeen ciidamada dowladda federaalka kuna doonayeen inay dib ugala wareegaan deegaankan oo dhaca duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose
وعلى جماجمهم دعس كبر وقل بالدركه النصر من باعت الغلس النصر من باعت الغلس دقت طبول المعركه هي قدام والغمد